asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan qodobada wararka idaacadda dalsan caawa idiinaysa waxaa ugu waaweyn doonka baarlamaanka soomaaliya oo xildhibaanada golaha shacabka fasax geliyey biyaha badda xeebta iskool bulusiya ayaa sababay inay burburaan inta badan qabuurihii ku yaallay nawaaxiga xeebta bannaankana ay u soo saaraan qalfoofta dadkii hore halkaasi loogu aasayey maamulka jubbaland oo awamiir culus duldhigay hay-adaha ka howlgala deegaanada maamulkaasi ammaanka oo ka dhacay magaalada marka ee xarunta shabeellaha hoose waddanka kenya oo sheegtay in toban qof oo ka tirsan al-shabaab ay ku dishay deegaano dhaca xeebta laamu ee dalka kenya imaaraadka carabta oo dhambaal u soo dirtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale kulan wacaan oo wanaagsan khiyaartan dhegaysanaysaa waa labada bisha toddobaad ee julaay sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan kusoo dhowaada qodobada warkaas oo faahfaahsan biyaha badda xeebta iskool bulusiya ee magaalada muqdisho ayaa sababay in ay markaasi burburaan inta badan qabuurihii ku yaalay nawaaxiga xeebta bannaankana ay usoo saaraan qalfoofta dadkii hore halkaas ugu geeriyooday waa loogu aasay waan idiin soo gudbin doonaa balse markan guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa fasax geliyey xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinaya cabdinaasir deefo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa fasaxay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sida lagu daabacay qoraal uu soo saaray xogayaha golaha shacabka ee cabdikariin xaaji cabdi buux qoraalka uu soo saaray cabdikariin buux xogayaha ayaa waxaa lagu sheegay in xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka loo fasaxay xajka iyo ciidul adxaa islamarkaana waxa uu fasaxa ka bilaabanayaa kowda bisha luulyo wuxuuna markaa ku ogyahay shan iyo tobanka bisha julaay laba kun labaiyo labaatan gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaana xildhibaanada ka codsaday in ay xaadir ay ku ahaadaan xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho uu ku shaqeynayo golaha shacabka maalinta sabtida ah taariikhdan ay tahay lix iyo tobanka julaay laba kun labaiyo labaatan si waajibaadkooda dastuuriga ah ay u gutaan mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka xildhibaanada golaha shacabka ayaana sidoo kale loogu wargeliyey inay soo dhaweed inay markaasi soo dhowdahay ansixinta golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre sagaalka juulaay laba kun labaiyo labaatan ayay ku beegan tahay maalinta koowaad ee ciidul adxa oo ay ka harsan yihiin maalmo kooban
mahadsanid biyaha badda xeebta iskool bulusiya ayaa sababay inay burburaan inta badan qabuurihii halkaasi ku yaalay sababa la xiriira markii biyaha baddu ay halkaas maasheeyeen gaar ahaan qabuuraha faadimo cabduqaadir ayaa booqatay faahfaahintan inoo haysa
halkan waa xeebta iskool buluusiya ee magaalada muqdisho qaybo ka mida waa qabuuro dadka lagu aaso haddase waxaad mooddaa ama aragnaa in qabuurihii ay biyo qaadayaan boqolaal shacaba ayaa xeebtan yimaada si waqti ay ugu qaataan kuwa dabaal ayay u yimaadaan kuwana sawir halka dhallinyarada intooda kale xilliyada hore sida subaxda iyo galabkiina ay u yimaadaan inay ku aalamiiteeyaan kuna dheelaan balooni waana xeeb caan ku ah dalxiiska balse si maalinlaha halkan dad ayaa lagu aasaa kuwo kalena hore ayay ugu aasnaayeen laakiin hadda xaalku sidii ma ahan waxaana kasoo foodlay khatar weyn kadib markii baddu ay jamalada soo jabsatay islamarkaana ay cagta marisay inta badan qabuurihii ku yaalay halkan oo qaarkood ay ku jiraan kuwo dhowaan la aasay intii aan goobta ku sugnaa sidoo kale waxaan arkay meedad kale oo isla xilligaas goobta lagu aasayey diinta islaamku meydku waxa ay siisay xurmad weyn waana waajib qof kasta ka saaran in la asturo lafaha marxuumiintan fatahadda baddu ay ka soo saartay qabuurihii ay ku jireen dadka deegaanka oo nala hadlay ayaa dowladda ka codsaday inay wax ka qabtaan arrintan islamarkaana waxay xuseen inay muhiim tahay qabuuraha iyo biyaha badda in la kala ilaaliyo wallaahi dareenkayga aniga runtii ilma fiicna waayo qabooro iyo bad micnaha laysuma keeni karo sababtoo ah baddii intay soo kacdo qaboorihii ay qaaddo dadkii meesha ku aasnaa caqligal ma aha marka waxaa loo baahan yahay in laga fiirsado oo laga wada hadlo aragtidhar laga qaato waa in laga mamnuuca meesha qabuuraha jaha badday saariyihin badda qarkay saariyihin xeebta waa imaanaya qabuurihii garaace marka dambe waxaa imaanaysa qabuurihii inay biyihii qaadaan oo meeshii cudur uu ka dhasho iyo jeermis oo dadkii ay ku leedaan ama dacon laga qaado marka waxaan codsanaynaa haddaan nahay dadweynaha ama shicibka inaad micnaha tallaabo cad aad ka qaadaan arrintan muddo dheer waa hadalnay waa hadal waxba laga qaban waayo haddana waxaan rajaynaya in wax laga qabto insha allah aa laga qodooyaa badday saariyiin badda qarkeeda xaabtii iyo asgaraaca iyo qabuuraha in la kala ilaaliya baddaas iyo qabuuraha aa in laga mamnuuco meesha qabuuraha xaduud loo sameeya qabuuraha iyo badda aan is arkin derbi dheer oo shib ah qabuuraha iyo badda oo miyaamahan u dambeeyey bannaanka imaanayso in la kala ilaaliya aan dalbanaynaa baddiya waxaan aragnay iyaanahan inay badda soo soo waa soo durganaysaa xoogay soo yeelatay anta badda waa soo kacsatay bannaanka inay timaado derbigay garaacooysaa marka qabuurihii in dib loo dhigo oo badda laga sikiya aan codsanaynaa ilaa iyo waxaan dhihi karaa shan kilomitir oo kale in laga sokeeyo badda waxay u imaadaan dadka meeshaan waa kala duween dadna irsaaqaday ka soo raadsadaan carrayay ka qaataan dadna waa ku dabaashaan dadna waa isku sawiraan shan kilomitir oo kale in laga sokeeyo badda waxay u imaadaan dadka meeshaan waa kala duween dadna irsaaqaday ka soo raadsadaan carrayay ka qaataan dadna waa ku dabaashaan dadna waa isku sawiraan saddexda nooc waaye waxaan codsanaynaa qabuuraha in qashinkana laga dhaafo baddana laga sokeeyo
dib u eegis weyn ayay u baahan tahay xeebtani oo mararka qaarkood hareeraha xeebta aad ku arkayso qashin aad u fara badan ayna sababi karto xitaa arrintaas in cudurro ay ka dhashaan marba marka ka dambeysa ayaa lagu soo shubaa qashimo hor leh faadumo cabduqaadir raadi i tv-ga dalsan xeebta iskool buluusiya ee magaalada muqdisho
wariyaal muddo u xirnaa xukuumadda somalilan ayaa maanta xorriyaddooda dib u helay waxaana ay ka warbixiyeen sii deyntooda waryahaga axmed maxamuud dool ayaa warkan magaalada hargeysa ee somalilan ka soo diray
dulmi waan ku xidhnay dulmi waana nagu xukumay xaqdaraa nagu xukumay waxaa maanta xorriyadoodii dib u helay wariyeyaasha kale ah maxamed cabdi sheekh ilig iyo cabdijabaar maxamed xuseen oo muddo dhowr iyo siddeetan maalmooda ku xidhnaa jeelka weyn ee magaalada hargeysa saxufiyiintani ayaa ku soo baxay cafis madaxweyne waxaana markii ay ka soo baxeen jeelka weyn ee magaalada hargeysa ay warbaahinta kula hadleen afaafka hore ee jeelkaasi ugu horrayn waxaa mahadle subxaana wa tacaala ilaahay oo muddo ka badan dhowr iyo siddeetan cisho oo aanu ku xidhnayn xabsiyada magaalada hargeysa maanta noo suuro geliyey in dib xorriyaddeeda aan u hello wixii mahadnaqa waan dambaysan doonaa laakiin maadaama wakhtiguna ay maanta yahay cadceed kulayl oo dadkuna ay aad u badan yihiin wakhti dambena ay tahay waanu soo kokooban doonaa insha allah wixii dambe dib ayay iska iman doonaa muddadii annagu aanu xidhnayn aniga walaalkay maxamed cabdi ilig marka laga soo bilaabo saddexiyo tobankii bishii abril oo sifaan sharci ahayn oo sifo caburina oo sifa ah ha shaqaysaninayo ummadda ha u adeeginaa oo aan u arkaynay na lagu xidhay muddadaasi siddeetanka cishaayo dhalaadka na lagu haystay islamarkaasina xukunno baadili ama sharci darri ay noogu dhaceen haddana maanta annagaa soo baxnay waa ilaahay mahaddii ilaahay ayaa mahadle anigii oo maxamed cabdiilig anigii maxamed cabdiilig waxaan doonaynay muddada sanadka iyo afarta bilooda ee nalagu xukumay in aanu dhammaysanno annagoo arkayna inay sharci darro tahay annagoo arkayna in xeerka nalagu xukumay uu yahay somaali benal cord ama yahay xeer aan shaqayn oo yahay xeer xeerka caqaabta guud oo shacabka somalilan aan qabnay inuu gef ku yahay in lagu xukumo maadaama somalilan muddo soddon sanno ka badan ay gooni u taagan tahay ay somalilan gooni u jirto in haddana xeerarkii dowladdii soomaaliya ee kalitaliskii xeerarkii lagu caburin jiray warbaahintii dadka shacabkaa in maanta annana lagu xukumo shacabkana lagu xukumo waxaan u aragnaa gardarro iyo gef wixii dambe eenu tobanano dib ayaan uga hadli doonnaa muddada aanu xidhnayn iyo muddada aanu xukunnayn intaba waxaan u mahad celinaynaa ugu horrayn saaxiibbadayadii warbaahinta oo aanaan kala qaadayn guud ahaan saaxiibbadadaas waxay muujiyeen in anigii maxamed cabdiiligaan ka soo jeedno qabiil gooniya oo ka awood badan dowladda oo ka awood badan cid kaste oo isbida inay tahay awood sheegata aniga maxamed cabdiriig ma cadhaysnin ma nihin dad caloosha wax ugu haya cid kasta oona dhibaataysay iyo cid kasta oo xadhig sharci darraa iyo xukun sharci darraaba noo geysatay cafis bay naga yihiin baasha warbaahintana laguma argoosto waa xirfada warbaahintu maaha bahal lagu argoosto kuma argoosanayno laakiin dowladda waxaan leeyahay anoon maanta wax badan odhanahayn maadaama oo wakhtigu ay tahay wakhti adag oo cadceedda kulushahay haddana dowladda waxaan odhanayaa uun warbaahinta ku kalifina in ay ka leexato sidaa sharciyada uga leexanaysaan ayana sharciyada uga leexato haddii dowladdu ay kale talisnimo muujiso oo warbaahinta xidhxidho warbaahinta ma jirto waxuu diidaya inay ku argoosto xirfadeeda ma doono inaan ku argoosannay ina cid aanu dhibaato u geysano muhiimadeyda dalkaygan oo adeeginaya dadkayga dhibaatada halgadaay warbaahinta leeyahay aad baad mahadsantihin الحمد لله رب العالمين الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم خالق السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير إلهي بaa keligii mahadle ilaaha khaaliqa ee noo qoray inaanu xidhnaano muddada intaa leeg ee qadarkiisana aanu ku xidhnayn qadarkiisana aanu ku soo baxnay ayaa horta mahad iskale noloshuna isbeddel iyo faham iyo waxay leedahay kolba weji inaan maanta xabsiga hargeysa oo toddoba boqol oo qof ku xidhan yihiin aan ku xidhnaanno muddo afar bilooda oo noqonaysa saddexiyo tobankii abril ilaa iyo labadii julaay oo aynu maanta joogno sharciga dowladda labaatankii maalmoodba bil bay u dhigantaa waxaannu xidhnayn siddeetan iyo dhowr maalimood oo u dhiganta sharciga dowladda afar bilood ayaannu xidhnayn rabadaantii bay ahayd waxaan ku faraxsannahay inaan barannay walaallo kale oo xabsiga ku jira oo dad fiicana oo noloshooda iyo mustaqbalkooda iyo aasaasiyaadkoogaba uu kala duwan yahay waxay ku xidhan yihiinna kala duwan yihiin oo maanta haddii bannaanka aannu joogi lahayn aanaan baran lahayn laakiin maanta aan dareemi karayno xabsiga iyo culayskiisa iyo dhibaatadiisa iyo duruufta lagu qabo aan maanta ka hadli karno annagoon shalay haddaan suxufiinaha in aan ka warrami karaynin jeelka weyne hargeysa waxaan hormarayay weligay in badan ilaa intan somalilan dee ay jirtay baan hormarayay aan garaadaystay laakiin alxamdulilah haddana inaan maanta soo arkay dadka ku jira nolosha ay ku jiraan iyo sida uu yahay jeelkaas waan ka hadli doonnaa wakhti badan baan wax badan ka hadli doonnaa insha allah mahadnaqa ugu weyne anoo aan samaynaya maanta waxa weeyaan warbaahinta adkaysi badan warbaahinta weliba wariyayaasha khaasatan wariyayaasha kaalin mugle ka geystay inay culayskayaga iyo duruuftay aanu annagu ku jirnay ay nala tacaalaan oo yacni waxaan ka wadaa yani wakhti adag oo karti wanaag jacayl ixtiraam qadarin intabana siiyey warfidyaanada somalilan iyo dadka kale ee warfidyaanada ay hadlayba waxaan anu aaminsanahay inay yihiin ehelka dhabta ah walaalada dhabta ah warfidyaanadu suxufiyiintu hiilka maanu weligeyba waxaan odhan jiray markaan anugu aan warbaahinta ka shaqaynayay wakhtiga aynu bixinno nolosha aynu bixinno dadaalka aynu bixinno innagaa walaala ah anu walaalkay maraykan buu igayimid halkan buu joogaa intaasoo cishuu dadaalayey wuu soo dhoofay waxaa laga yaabaa inaanu lix bilood afar bilood shan biloodood hadli jirin laakiin wariyahaan wada noolnay oo noloshayda qayb ka ahaa isagaan markaa walaalo ruma ahayn dadaalkii iyo kartidiina maanta dee waa kuwa halkaa ay ka muuqato way tuseen waan arkay dad fiican oo dadaalay karti u yeeshay inay xirfadooda difaacaan warbaahintu inay xuquuqdooda difaacdo xaq bay u leeyihin inay xirfadooda difaacaan ayay xaq u yeesheen waa dadaasheen waan idiin mahadnaqayaa marka aad baan ugu mahadnaqayaa dadka adkaysiga badan sameeyey ehelkayga hooyaday walaaladay caruurtayda xaaskayga dhammaantoodba iyo walaalada kale ee na soo booqanayey ee noo hiilinayey ee na ixtiraamayey ee na jeclaa ee na soo dhoweynayey iyo askartii sida fiican noola dadaashay nala shaqaysayba laakiin duruufo badan waxaan jecelaya inaan si saxa uga wada hadalno wakhti dheer qaadanno taariikh badan baan qornay nolol badan baan qornay faham badan baan qornay waxaan jecelnay insha allah inaan ka hadli doonno wax badan oo wanaagsan insha allah iyo duruufaha jira ee saxda ahba aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanan ku soo baxnay sida maaragtay cabdibaar nanoo sheegay cafis madaxweyne madaxweynuhuna wuu mahadsan yahay inkastoona aaminsanayba dee inaan dulmi ku xidhnayn laakiin wuu mahadsan yahay dulmi baan ku xidhnay dulmi baana nagu xukumay caqdaraan nagu xukumay axmed maxamuud dool dalsan t v hargeysa
qoysaskii ay saamaysay abaarta ka jirta deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa wajahaya saameyn kaga timid roob saacadihii lasoo dhaafay ka da-aya deegaano ka tirsan gobolkaas sida uu kusoo waramayo ibraahim maxamed miyo wafdigan uu hogaaminayey wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose dib u heshiisiyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayna qayb ka ahaayeen guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maamulka
raalli ahaada dhegeystayaal waa warbixin ku saabsan guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo mas-uuliyiin kale oo gaaray deegaanka janaa leh ee gobolka shabeellaha hoose ibraahim wafdigan uu hogaaminayey wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose dib u heshiisiyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayna qayb ka ahaayeen guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maamulka magaalada marka iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta gaaray deegaanka janaale oo ka mid ah deegaanada waaweyn ee hoostaga magaalada marka ee xarunta gobolkan waxaana goobta ku soo dhoweeyey maamulka magaalada janaale oo ugu horreeyo guddoomiyaha deegaanka ku-xigeenadiisa iyo qaar ka mid ah shacabka deegaanka markii ay tageen isla deegaanku waxa ay ka fuliyeen mashaariic kala duwan oo dowlad goboleedka koonfur galbeed ugu talagashay deegaanka waxaana la dhagax dhigay iskuulo ugu horreyn guddoomiyaha deegaanka janaale cabdiraxmaan yuusuf alcadaala iyo guddoomiyaha magaalada marka ayaa wafdigan ku soo dhoweeyey janaale iyagoona ugu warbixiyey xaaladda xilligan ka jirta janaale
mudane wasiir mudane guddoomiyaal markii aan janaale qabanay anagoo kombyuutar wadina inta imaanay hal kombyuutar iyo hal brintera waxaa noo keenay maamulka gobolka waxaan ka bilaabnay in dadku ay isbartaan darisiin la sameeyo laisku xiro dadka shacabka iyo ciidanka runtii haddii shacabka iyo ciidanka ay isku xirmaan dowladnimada oo dhammaystiranaa haysanaa inta shacabka iyo ciidanka ay isku jiraan ee dowladnimada isku jirtaa markaan dareennay in shacabkii al-shabaab ay dhehayso dadkaas murtadiin waa gaalo ay dhahayaan anigana aan dhehen aan soo jeclaysiinayna dadka dowladnimada waa isku soo dhowaanay waxaan sameynay waxa la dhahayo daraseen daraseyntu waxay muhiim u tahay amniga daraseyntu waxay qayb ka qaadanaysaa amnigay qayb ka qaadanaysaa janaale sacad wasiir waxaa lagu yaqaanaa wax soo saar iyo dhaqaale fara badan oo ku dhunsan oo yaala ayaa jira waxaasuu baahan yahay khibradihii iyo fikradihii loogu soo saari lahaa janaale waxaa curyaamay sacad wasiir sidaan wada ogsoonnahay ama dhammaan la wada ogsoon yahay nimankan nabaddiidka ee duurka ku jira ee al-shabaab ayaa curyaamiyey deegaankan ma u baahnaynin ilaahay subxaana qaadirka ma ogayay qof binu aadan uma baahnaa jirin guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax ayaa sheegay in maamulka gobolka shabeellada hoose dadaallo badan uu ku bixinayo horumarka deegaanada gobolkan weli janaale inay baahi qabta ayaan dareemaynaa biidni illaahi tacaalaa mar walboon idinka maqannahay baahidiin inaan wax ka qabanno ayaan idinkaga maqannahay mar walboaan idin imaanaanna waxbaan idinku soo siyaadinaynaa maanta waxaan idin keennay iskuulkii ee aad naga codsateen safarkeennii ugu dambeeyey halkaan aan imaanay in deegaanka janaale uu u baahan yahay wasiir ku-xigeenkii waxbarashada ayaa nala jooga oo dhagax dhigi doona haddii aan la idmo iyo wasiirka arrimaha gudaha sidaas la mid ah waxaan daawooyin aan keenay oo hadda aan ku soo wareejinay m c h kii ku yaalay magaaladan oo iyagana daawo qaybaheeda kala duwan la keenay wasiirkii waxaana la socda caafimaadka ee koonfur galbeed insha allahu tacaala guddoomiyahan ka dhagaysan doonaa wixii kale oo baahiyaha jira waa idinka qaadaynaa artooda waa lasoo laaban doonaa haddii aan la idmo waxaan idinkula dardaarmayaa dowladnimada ilaashada ciidanka la shaqeeya maamulka la shaqeeya dhibka wuu dhammaan doonaa dhibka wuu dhammaan doonaa inta dhibka wuu wadata iyo inta dhibka aanan wadan inta dhibka wadataa yar dadka raba inay dhibkan ka baxaan ee la dagaalamaya kooxahan cadowga ah ee duurka ku jira ee ciidamadii iyo maamulka ay hormuudka ka yihiin odayaashii shacabka ay qayb ka yihiin ayaa ka adag kuwa duurka ku jira hadday dad geesyaalo waxtara ay ahaan lahaayeen intay joogi lahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhankiisa ka hadlay iskuulka maanta ay ka dhagax dhigeen deegaanka janaale waxaan annaga maanta aan gudanaynaa waajibaadkeenna waxaan ku faraxsannahay in dadkii ay helaan waxbarasho lacag la'aan ah iskuulka waxuu noqon doonaa iskuul lacag la'aan ah macallimiintana mushaharka dowladda bixin doonto waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadkii ka shaqeeyey deegaankan inuu nabad noqdo oo maanta annaga si nabad ah inaan ku imaanno dadkii kaalinta ka geystay dowladda koonfur galbeed iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo dhammaan inta ka shaqaysay waa u mahad celinaynaa haddii nabaddaas ay jiri laheen maanta iskuul ma dhagax dhigeen oo halkaan ma soo gaareen marka aad iyo aada u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa ardayda oo deegaankan ku nool qof kastoo waxbarasho gaaray deegaanka maamulka u joogo waxaan- waxaan faraynaa oon kula dardaarmaynaa inay dadka ku dhiirigeliyaan in iskuulkan maadaama waxbarashadiisa ay lacag la'aan tahay inay iskuulka ilmaha ay keenaan dhammaan waalidiintana waan ka codsanaynaa inay ilmaha ay keenaan waxbarasho ay gelinna ay maaragtay ay beerahooda fashaan gelinna ay wax bartaan marka waxaan rajaynaynaa aqoontii iyo wax soo saarkii haddaan isku darsano cidna gaari karta inaysan jirin oo horumarkii oo aan tiigsanaynay inaan gaari doono ugu dambeyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya danjire cabdulaahi xaaji xasan ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta maamulka magaalada janaale iyo shacabka deegaanka maanta ay u sameeyeen mayka dareerne walaa anaan hadal oo hayo haddee waayeelsha uu ahaa wasiirada ila jaraan wasiir ila mid ah waaye wasiirka caafimaadka ila jara wasiiru dowlaha madaxtooyada wasiir ku-xigeenka waxbarashada intun yaka dareerna iyoonay guddoomiyaashii degmooyinka oo gobolka shabeellada hoose oo dhan oo seminaar haddahan ka dhammaadii marka Ah, may ankoynay in una siin la qaybsana dhibaatada siin hayta iyoonay waray warbixinka inta ka jiro ogaana ununa siin ku qaadna deersina meel ununa noo sarayti may fadaane ahna kolley iska sortan hadda bidaartayba anigu hoytan waa yar ahaa anigu may kooy jaray dhalinyar ahaa janaal kooy jaray geeka geekan in ana kooy anigu waa yar ahaa farxada ingata oo aan siin la qaybsada shalayba farxaddii iyoonay adduunkii inta yaa la siin la qaybsadaa iyo geedkan ina siin la qaybsada dhibaatada fadee Ah, ilaahay idin shay aan may arago hayna mustaqbal eedan fayle ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan janaale
ibraahim maxamed mayow isaga ayaa ugu dambeeyey warkii caalamka ah oo idinkaga imaanayey idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya warkankiisa xigintaa ku kulmi doona dhegeystayaal nabadgeli
wararka la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel